Shaqo-la'aanta ka jirta guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa sababtay in dhalinyaro badan ay ka tahriibaan dalka, halka kuwo kalena ay samaysteen hal-abuur ganacsi oo ay ku maareeyaan noloshooda. Warbixinteena waxaan diiradda ku saaraynaa dhalinyarada leh hal-abuurka ganacsi kuwaasoo noloshooda ka maareeya iibinta rootiga. Qaar ka mid ah ganacsatadani ayaa suuqyada magaalada Jowhar ku iibiya rootiga waxa ayna Radio Isnai ugu warbixiyeen waxyaabaha sababay inay shaqadani ay ku dabaraan noloshooda iyo tan qoyskoodaba.
ganacsigii rootiga aad iyo aad ayuu u fiican yahay maalmaha oo nagu fiican yahay maalmaha kaleente anagaaba dadka oo beledka degan lee ka gadan laakiin maalmahan dadka oo soo galaayo beledka aa ka qabsanaa laakiin maalmahan ayuu isbeel noogu yahay suuq waa midaa soo gato oo aniga aan sii gado oo boqolkiiba toddobaatan kun aan kusoo qaato oo soddon kun aan ka raadsado hadduu rooti oo soo hero anaga ayaa iska leh anaga ninka beesidiisa oo keliya ayuu naga rabaa haa way ku filan tahay qoyskeyga waa maarayn karaa haa way way jiraan caqabada naga qabsada meelaha aan ku gadayno marmar baa meesha aan ku gadayno noogula kacaa anaa la dhahaa anaa la kaco baabuureeda ayaa noogu kacda gaadiidka marka meeshaana basar basar ayaan iskaga joognaa waxaa noogu roon anagoo waddamo shaqeeyo shisheeyo tahriibkayna oo baabuurta ku dhaqano waddankayna kuma haysano wax nolol ah waxaa noogu kalifaya inaan tahriibno nolol la'aanta ayaa noogu kalifay ganacsiga rootiga sidiisa waxa waaye aniga rootiga foornaan kasoo tirsanaay boqolka toddobaatan ayaan kusoo tirsanaay halkaanaan aan kaysanaay suuqaan Waxaa- markaan suuqaan kaysano halkaan ayaan ku gadnaay ayaan lacag raarsanay ayaan caanahan ilmaha aga raarsanay een waxaa kaaga sii daran markaan rootiga saas usoo tirsano oon inta keenno haddaas noo gadmo iyo haddaas noo herabo labadaba annaga leewa aynu khusaysahay maana ninka foornada macnaa isaga kulii wax lays fiirsanaa baas oo kulii maana wax kaloo hadda oos- oos- oo rooti haddii oos- oos ku xishoomi adaas ku xishoomi haddaas kuu gadman adaas kuu gadman marka kuley halkaanaan fadhinaa meeshaanaan iskaga qaraabanay wax oo hadda oo naflan oo meesha aan ku hayna ma jirto wax hadda oo macnaa oonu macnaa wax oo say wax u jiraan dhahayna ma jirto wax hadda oo wax noqo oonu oonu ilaa hadda oonu soo dabagalna ma jirto oo liiraa sababa barnaamijkiina meeshaan wax dheef maa ku haystiin mas wax la'aan wax niirna ma aragno meeshaanaan iskaga qaraabana wax saas noo soo fiirin ma jirto waxna waraynayn ma arkin shaqa la'aanta way dhaanta maalma joog waa meeshaan wax kaloon ku haynaa jirto meeshaan waxaan keenni waa qoyskaan haddii oo oo marka barkiisa waxay noqonaysaa een, waa waa okay marka barkiisna waxay noqonaysaa in adiga oo meelaha kale oo fariga Hal-abuurka ganacsi ayaa dhalinyaro badan waxa ay u noqotay fursad siinaysa inay noqdaan kuwa noloshooda maareeya.